waxaa in muddo ah deegaanka harta sheekh ee ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya kusoo noqnoqonayay dab qabsanayay guryaha deegaanka ah ee ay dadku degan yihiin kaas oo khasaare geystay mas-uuliyiinta ayaa sheegay inaysan weli kala caddayn sababta kicisay amaba kicinaysa dabkan warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata ku dhowaad boqol guri ayaa ku gubtay magaalada harta sheekha oo ka tirsan degmada qowr bayax ee dowlad deegaanka soomaalida labadii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo maalintii shalay ahayd oo keliya ay gubteen shan guri oo ka samaysan jiingado axmed maxamed cumar waxa uu ka mid yahay dadka uu khasaaraha ka soo gaaray dabka waxa uuna v o a u sheegay baaxadda khasaaraha soo gaadhay
maanta guryo badan baa markaa khasaarihii dee adugu waxa weeya wixii meesha guriga yaalay dee waxba kamay hadhin aqalkii oo markaa sidaa uga baxdeed oolalaya unbaad kusoo noqonaysaa marka wax alla wax loo malaynaya ma garanayne waa dee adugu waxa weeyaan de wax ilaahay lama oga sida dhabta ah waxaa sababay dabkan soo noqnoqonayay muddooyinkii u dambeeyey balse maayarka magaalada harta sheekha mukhtaar xasan aadan ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad lagu tuhmay inay ka dambeeyeen gubashada guryaha bilowgii dabka markay arkeen islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen balse ugu dambayn wuu sheegay in lagu waayey wax dembi ah islamarkaana aan la ogeyn ilaa iyo hadda waxa rasmiga ah ee ay ka dhalanayso gubashada magaalada waxa weeyaan dadka baaritaano badan baan sameynay stiil baaristii oon wadnaa baaristan aanu wadno waxa weeyaan dadkii qof isagoo gurigiisii dhex joogo ayuu haba yaraatay xitaa dadkii uu bilaabay un baa lagu odhanaya dadkii anoo gurigii dhex jooga ayuu halkaasi oloshay wax alla de gurigii uu qofkii lahaa dhex jooga albaabkii baa u xidhan yani qofkii isagoo dhex jooga ayuu qiiqaya markaa laba mid ima guryaha ima guri shalay gubtay dadkii iyagoo dhex jooga ayuu ololay marka taangigaa ka bilaadiya ahaa qofku dadka qaana markaaba way ka gaarayaan way baktiinayaan waxa weeyaan de guryihii dadku ay gelayeen baa waxa weeyaan wixii u dhex yaalay dhammaan ku burburay waxa weeyaan dadku horta mar hore ayuuna bilaabay markaa haddana wuu istaagay oo waxa weeyaan baadhitaano sidii mar hawlgasha ugu jirnay dad baanu qarqabanay haba yaraatee dadkiina dina sidoo nidaamka sharcigu dhigayo wax hadday caddayna waa ku weynay xafiiska wiigu waanu wargelinay xafiiska cimilada iyo waxa weeyaan isbeddelka u yimid iyo baadhitaanay sameeyeen way qaadeen baadhitaankii way wadaan xafiiska misoobooyinka waan wargelinay waxa weeyaan maanta waxa laga helaa inuu wasiirku yimaadaba amba tiim uu soo dirayo amba tiim uu soo dira labadaami oo iminkadan laftigeedaan wada hadlaynay mas-uuliyiin ee deegaana cabdifatax axmed waa khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaana wax ka weydiiyey waxa loo malayn karo gubashada soo noqnoqotay ee magaalada iyo waxa uu xalku yahay arrinta harta sheekhu horta waxa weeyaan waa arrin dabiici ah oo hadda bilow ah oo la xidhiidha isbedeladan guud ee dunida ka dhacaya gaar ahaan isbedelka cimilada laga soo bilaabo labada kun iyo labaatankii waxyaala si gooni ah geeska africa ugu dhacay baa jiro waxaa kamid ah heer kulka oo hal dhibic eber shan digrii kor ukacay iyo dabaylo xilliga jiilaalka si isdabajooga loo arka marka dad inuu dhashana sida caadiga waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaan loo yaqaano hydrocarbon ama waxaa leeyahay wixii ka kooban barayaasha hydrogen iyo carbon oo ay iskugu jiraan geedaha qoryaha dacaska dharka adu shidaal iyo hadhaaga shidaalka waxa la yidhaahdo dabayl waxaa loo baahan waxoogaa tamara marka dabayshiina way jirtaa qoraxdiina way kululaatay meesha la degan yahay dadku waxay dhisteen ay hooy ahaan badi u isticmaalaanna waxa weeyaan waa jingad weeyaan jingadii muddo toban sana ah markay jirto oy cimrigeedu xoogaa da-deedu ay raagto waxay samaynaysaa dhaqdhaqaaq bay samaynaysaa dabayshu door ha ka ciyaarto marka kabacdi dhiskaasi wuxuu u baahnaanaya oo keliya hawe yar oo sii malagtii oo kale wax afuufa qorigii agteeda yaallay furash inta yaallana dabka uu qabsanaya marka annagu daraasadii aan samaynay sidaasaan ku ogaanay xalna waxaan u aragnay waqtiga hadda la taagan yahay jiingadaha shanqadha bixinaya oo dhan in dayax jiro oo shanqadhi iyo mustaqbalka laakiin waxaa lagama maarmaan ah in laga guuro dhammaan guryaha jiingada ah oo dadku ay guuraan ama guryo geed ka samaysan ama guryo dhagax iyo leban iyo waxyaalihii kale ee magaalo laga dhisan ka samaysan marka taasaa sabab ah isku soo wada duubo dabkan ayaa ah mid argagax geliyey bulshada ku dhaqan magaalada harta sheekha maadaama aan la ogeyn wakhtiga iyo waxa uu ka dhalanayo maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga